waxaa soo baxaya maalmaha warar sheegaya in soomaaliya iyo kenya ay kala seexan doonaan heshiis ku saabsan xagga soodinta badda ee udhexaysa labada wadan waa tahay yuusuf garaad ayaa imika la fadhiya yuusuf marka hore heshiiskan muxuu yahay
waxa way aadan heshiiskan faahfaahintiisa weli ma hayno laakiin waxaan ognahay in aduu qadar laba saacdood malaha laga joogo lagu kala seexday magaalada nairobi oo dhinaca dowladda kumeel gaarka ah ee soomaaliya u seexay wasiirka qorshaynta cabdiraxmaan cabdishakuur halkaas ayaa lagu saxiixay heshiisku aad uma caddan laakiin maalmaha waxaa xoog u socday sidaad adiguba u sheegtay warar dad badan oo soomaaliya oo qayla dhawn wada oo ka digaya oo leh baddi soomaaliya ayaa kenya loo saxiixaya oo dowladda soomaalida u saxiixaysa hadalla noocaasa waxaa baaritaan xoog leh oo qoto dheer sameeyey inuu sax yahayn karaan uma ogi baaritaanku laakiin wax badan oo xog ah soo gudbiyey barta internetka la yidhaahdo somaali talk ayaa soo gudbisay oo xataa khariidadihii iyo sawiradii iyo sahlinta soomaaliya badda iyo kenya iyo soomaaliya siday ahaan jirtay iyo sida hadda la doonaya in laga dhigo websiteka suu leeyahay waxoo dhan sawiraysa marka arrimahaasa baryahan xoog ku socday galabta ayaa heshiiskaasi lagu kala seexday nairobi faahfaahintiisa weli ma hayno waxa keliyahoo mushkiladda weyn oo naga hortaagana ay tahay khadka telefoonka mobileka ee magaalada nairobi oo aad aan u wanaagsanayn waxa weye goor dhaweyd ayaa wasiirku faahfaahin ka siiyey wariyaha b b c da maxamuud cali oo weli la jooga hoteelka ay waraysiga ku qabteen laakiin khadka telefoonka yaan isku maqli laanahay maxamuud si wanaagsan laakiin heshiiska waa la hayaa waxaan filaynaa faahfaahintiisa idaacadda caawa in looga bogan doono waa tahay waxaynu markaa eegi doonaa bal caawa wixii waraynu ka helo inkastoo la isweydiin karo yuusuf marka dhinaca laga eego badaha sida loo kala leeyahay waa sharci caalami iyo adduunyada wadan wadan waliba intuu leeyahay la og yahay waxaa la isweydiin karaa maxaa keena markaa tan waa su-aal aad weyn aadan soomaaliya iyo kenya laba daloo cusub maaha dalal hadda xorriyad qaatay maaha baddoodu horey u calaamadaysnayd soodinta udhexaysa way qoran tahay hadda ayaa warar soo baxayaan aad moodo in in soodinta laga yaabo in in dib looga wada hadlo inay qodobo kale tahayna waa laga yaaba heshiisku wuxuu yahay laakiin sida barta internetku hadda ay sheegayso baddi qaabka ay awal ahayd soodintu ahayd ayaa laga bedelayaa oo qaab cusub laga dhigayaa wuxuuna ugu baaqayaa dowladda soomaalida iyo dad badan oo soomaaliya in arrintaa aan la samayn laakiin haddee xaqiiqadeeda markaan heshiiska qoraala aragno oo isaguna na soo gaari doono goordhow isla markaana wasiirka waraysigiisa aan ka qaadno dad khubaro oo arrintan xoogaal u ahna aan raadino markaas ayaa laga bogan karaa oo la ogaan karaa xaqiiqadu waxay tahay waa tahay waynu ogaan doonaa markaasi soodintaasu dhinaca u durugto aynu raje aynu ogaan doonaa